Safaaradda ay dowladda Maraykanka ku leedahay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay digniin ugu dirayso xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Axmed iyo maleeshiyaadka ka soo horjeeda dowladda xabashida Itoobiya. Maraykanka ayaa labadan dhinac ku amray in ay joojiyaan dagaalada isla markaana la xoojiyo heshiisyo dhex mara jabhadaha hubaysan iyo dowladda xabashida Itoobiya. isagoo sidoo kale sheegay in dagaalada ka soconaya Itoobiya ay xaalad halis ah sii gelinayaan dalkaas war-saxaafadeedka ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee dalka Itoobiya ayaa ku soo aadaya iyadoo weeraro culus oo khasaare xooggan geystay ay isbuucii lasoo dhaafay maleeshiyaadka Faano iyo ciidanka dowladda xabashida Itoobiya ku dhex mareen deegaano ka tirsan gobolka Maxarada ee gudaha Itoobiya deegaano ay ka mid yihiin waqooyiga Shawa bariga iyo galbeedka Goojam iyo sidoo kale deegaanada Gondar, Armajijo, Genete iyo Ajira Janora ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen weeraradan kuwaas oo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidanka xabashida Itoobiya. Warbaahinta maxalliga ah ee dalka Itoobiya ayaa soo tabinaysa in dagaaladan qaarkood ay socdeen dhowr maalmood oo xidhiidh ah dhegtana dhiigga loogu daray boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda xabashida Itoobiya iyo mas-uuliyiin hoos tagayay xukuumadda Addis Ababa.